dhabaan sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiin waxaa dhacay abaaraba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiin qolihii dhammaada ee dadkii baa dhimanaye wixidhigla ou kacaa
bismillaahi raxmaani raxiim kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku faaqidi doonno xaaladaha abaareed ee ka taagan gobolka iyo xaaladaha nololeed ee ay ku noolyihiin kumanaanka qoys oo ku barakacay abaaraha kuna nool magaalada baardheere barnaamijkan ayaan waxaa si gaar uga hadli doonaa sidee loo caawin karaa dadka dhibaataysan ee barakacayaasha sidee looga bixi karaa abaaraha soo noqnoqday sidee loo wanaajin karaa saxada iyo nadaafada goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha oo bilihii lasoo dhaafay dad ka badan ilaa laba boqol oo caruur oo da-doodu ay udhexaysa ilaa shan sano jir ay xanuuno kala gedisan gaar ahaan macluul iyo cudurro ay ugu geeriyoodeen degmada baardheere soo saarista barnaamijkan caawa ayaa waxaa gacan ka geystay hay-adda samafalka hirda oo kaashanaysa hay-adda somali humanitarian fund oo marka magaceeda lasoo gaabo loo yaqaano s h f waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afariy tobanka bishii lixaad sannada labada kun labaiyo labaatanka saacadduna waa sagaalkii fiidnimo waxaana barnaamijkan intuu socday idinla socodsiin doona islamarkaan idiin soo saaray anigoo ah axmed cumar saalixi dhanka farsamadana waa weriye yaxya cabdirasaaq soofe halkaad kala socotaan barnaamijkan waa raadiyo markabley degmada baadheer hirkiisa f m megahatis waa mar kale iyo barnaamijka caawa balse inta aan gudagelin barnaamijka kusoo dhowaada fariin wacyigelin ah wargelin ilmaha iyo qoysaskoodu waxa ay kala lumaan waqtiyada la qaxo ee dagaaladu ay dhacaan wakhtiyada musiibooyinka dabiiciga ahi ay dhacaan sida daadadka iyo baxa duufaanaha wakhtiyada sida deg dega ah loo guuro xilliyadaas oo ilmuhu ay ku kala maqan yihiin goobaha waxbarashada goobaha ciyaaraha iyo xoolo raaca ama mararka qaarkood ay carruurtu dibadda uga baxaan guryaha deetana ay horey u sii anbadaan hay-adda hirda waxa ay ku wargelinaysaa bulshada in goor walba laga warqabo carruurta ee aanan looga tagin meel halis ah haddii ay dhacdo in waalid uu waayo ilmihiisa ama ay ka ambadaan hala soo xiriiro hay-adda hirda waxa ay diyaar u tahay in ay la goobto sidoo kale haddii aad heshid ama aragtid ilmo ama canug ambad ah ama habow ah fadlan la xiriir shaqaalaha hirda oo ku sugan degmo walba oo ka tirsan gobolkani gado soo gudbinta fariintan wacyigelinta ee bulshada ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda maxalliga fadlan la xiriir shaqaalaha hirda iyo hay-adda somali humanitarian fund oo marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano s h f waxaan idiin baahiyey islamarkaana idiin soo tabiyey idaacadda markabley ee degmada baardheere hirkeeda f m megahatis labadii san ee lasoo dhaafay abaaro iyo biila-aan daran ayaa waxa ay halakeeyeen nolosha kumanaan qoys oo u badan xoolodhaqato reer guuraa ah oo intooda badan xoolihii ay dhaafeen iyo beeraley noloshooda ay ku tiirsaneen waxsoosaarka beeraha kuwaas oo ku noolaa deegaano ka kala tirsan gobolada gedo baay iyo jubbada dhexe iyadoo dhibaatooyinkaasi ay jiraan sababna ay u tahay roob yaraanta oo afartii xilli ee lasoo dhaafay ayaan wax roobab sidaa u weyn ayaan ka di'in gobolka iyo gobollada kale ee deriska marka laga reebo degmada baardheer iyo nawaaxigeeda oo ay ka da'een roobab lagu diirsaday balse weli magaalada baardheere waxaa degan kumanaan qoys oo deegaanadooda uga soo barakacay abaaraha kuwaas oo tiradooda gaaraysa ilaa sagaaliyo toban kun oo qoys kuna biiray ilaa sagaaliyo toban xero oo barakac oo ku yaalla duleedka baardheere qoysaskan oo u badan haween carruur iyo dad kale oo da'ah ayaa wajahaya xilligan dhibaatooyin xagga nolosha ah mana haystaan adeegyadii ay u baahnaayeen in laga caawiyo sida cunnada hoyga biyaha musqulaha iyo adeega caafimaadka inkastoo mararka qaar caawimaad kooban ay ka helaan hay-ado samafal iyo ururo samafal oo ka howlgala deegaanka balse gargaarkaasi ayaan ahayn mid joogto ah laba mawduuca caawa aan ku faaqidi doono barnaamijkan dooda ah ayaa ah sidee loo caawin karaa dadka dhibaataysan ee barakacayaasha sidee looga bixi karaa abaaraha soo noqnoqday sidee loo wanaajin karaa saxada iyo nadaafada goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha oo bilihii lasoo dhaafay dad u badan carruur ay xeryaha ugu geeriyoodeen macaluul iyo cudurro barnaamijkan dooda ayaa waxaa igala qaybgalayaa inta uu soconayo maxamed ibraahim fardheer oo ah gudoomiyaha arrimaha bulshada magaalada baardheere maxamed weli yuusuf qorax oo ah gudoomiyaha maamulka degmada baardheere ismaaciil cumar oo ah gudoomiyaha xeryaha barakacayaasha ee degmada baardheere ibraahim maxamed cabdi waaxid oo ah madaxa mashaariicda beeraha iyo kaabayaasha nolosha ee hay-adda samafalka lifeline gedo iyo cabdulqaadir maxamed oo ka mid ah ganacsatada degmada baardheere isna aan ka waraysan doono saameynta ganacsiga uu ku yeeshay abaaraha su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka dooda ee aan ku dahfurayno ayaan waxaan weydiiyey ismaaciil cumar macalin oo ah gudoomiyaha xeryaha barakacayaasha degmada baardheer islamarkaana si qoto dheer ula socday xaaladda dadka abaaraha dartooda uga soo barakacay deegaanadooda
walaalow dadku barakacayaasha xaragaha hadda ay degan yihiin waa fara badan yihiin waa ilaa labaatan iyo sagaal xerakaam oo magaranaysa magaalada daafaheeda ah isla markaas lix xera oo la yara madax baneeyey inta kale waxaan ku samaynay inaan maog tahay isku yaro laamalaamayno hase yeeshee markii hadda deegaanadooda la fiiriyo waa labaatan iyo sagaal xero guud ahaan waa intaas gaar ahaan meelaha ay ka yimaadeen gaar ahaan meelaha ay ka yimaadeen waxaa weeye way badan yihiin waxay ka yimaadeen gobolka baay gobolka haddii aan lidankeeda leeyahay bakool gobolka jubbada dhexe degmooyinkiisa iyo baadiyihiisa kala gidisan iyo gobolka gada tuulooyinkiisa iyo baadiyihiisa kala gidisan saddexdaa gobol ama afartaa gobol oo siiba gobolka baay u badan u xoog badan bay dadkaas ka yimaadeen iyo gobolka gado duruufaha keenayna haddee abaarta weeye kuwa hadda laga sheekayn kara ma aha meelaha ay ka yimaadeen waa sidaas goobaha ay ku kala nool yihiin axmedow xaaladooda nololeed ilaahay baa qiyaasi karo annaga waxaan qiyaasi karna ma aha xeryaha qaarkood markaan ilaahay ka baqo oo aan tirada qiyaas ahaan soo yareeyo waxaa ku dhinta ilaa shan qof baa qof ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen oo nolol darro iyo jadeeca iyo gaajo intaba ugu dhimatay nolol aad iyo aad u adag bay ku nool yihiin ilaahay amarkii hay-adahuna hadda si weyn oo magaranaysaa waxtar badan leh wax uma bixiyaan inja-ooyo wax sayrsayra waa jiraan olamo magaranaysaa ma og tahay dhankan carabaha iyagana wax ka sayrsayra waa jiraan laakiin wixii haddee hadda hal xero keligeed baa waxay degan tahay laba kun hal xero keliya waxay degan tahay laba kun boqol iyo afartan qoys waa qoys hows baa kun yay ku nool yihiin marka haashaasaa waxaa la geynayaa siddeetan ama sagaashan ama boqol maxay tari karaan waad garan kartaa inaysan waxba tari karin nolol adag bay ku nool yihiin axmedow maxamed weli yuusuf qorax oo ah gudoomiyaha maamulka degmada baadhir ayaan wax ka weydiinay culayska barakacayaasha faraha badan ay ku hayaan deegaanka kaalmooyinka ilaa hadda ay ka heleen hay-adaha saanfalka iyo ururada deeqaha bixiya waxaana uu sheegay in gaabis uu ka jiro dhanka wax uqabashada barakacayaasha baahi weyna loo qabo sidii loo caawin lahaa barakacayaashaasi
culayska ay ku hayaan dadka barakacayaasha deegaanka runtii waa culays weyn oo ku soo kordhay deegaanka iyagu dee waa dad ay duruuf meesha keentay oo hadda hulka loomaysan imaan run ahaantii laakiin deegaanka wuxuu la ceerceerayaa dad barakacayaal ah oo saacadba saacadda ka dambaysay oo maogtahay maalin maalin kas dambaysa sii badinaya waxaa marka jiro xaalad runtii aan la qiyaasi karin marka xaaladdaas way badan tahay cudurra dilaacay sida jadeecada iyo shubanbiyoodka iyo wax badan marka colays weyn baa deegaanka jira gudoomiye saashkale aan jeclaan ku idaya waxay tahay bal waxaad ka warantaa ma jira ilaa hadda hay-ada sanfal oo dadka barkacayaasha caawiya ma badna waa waxwaa jiraan laakiin wax ku filan maahan waxyaaba yar oo dad samafalayaal iyo dad jaaliyada iyo maogtahay eedo waxyaaba bixiyaa jiro laakiin wax ku filan ama dhoweyn kara maahan marka wax culayska jira wax ka tarayma waa waxaa culeysyada jiro uga laweysa yareen hadda wax deegaanka iyo hay-adaha ka bixiyaan wax ku filan maaha abaarta xaaladeeda marka wax badan baa loo baahan yahay oo nadaafadda oo musqulaha leh oo biyaha leh oo cunnada leh oo daawada leh wax kasta leh marka culeys weynaa jira meeshaas hay-adan waxaa ugu baaqaynaa de inay wax ka qabtaan insha allah
ibraahim cabdi waaxid oo ah madaxa mashaariicda beeraha iyo kaabayaasha nolosha ee hay-adda sanfalka lifeline gado oo la socday xaaladda barakacayaasha degan baardheere ayaan ka waraysanay baahiyaha ay qabaan xilligan qoysaskan barakacayaasha iyo gargaarka soo gaaray iyo weliba sida ugu macquulsan ee ay deegaanadooda ugu laaban karaan
axmedow soo dhawow adiga iyo radio markabley waadin kusoo dhaweynana xafiiska laflen marka koowaad iyo marka labaad wallaahi iyo magaalada baardheere barakacayaal fara badan baa soo gaaray kaaman fara badan oo dad fara badan ay ku jiraan ayna ugu badan yihiin hadda labada kaam oo magaalada aan filayn inay labada kaama ugu dad badan yihiin kaam iftiin oo hadda dad cusub oo ugu badan ayaga barakacayaasha abaarta saamaysay iyo arrimaha kale oo colaadaha ay saameeyeen qaarkood ay ka mid yihiin oo soo gaareen magaalada baardheere oo kaam ilaa saddex kun oo qoys ka badan ay ku jiraaneh iyo kaamkan kale ee xawaal cadday oo isagana intaasoo boqol oo qoys oo kale oo abaarta ay soo barakicisay iyo qolooyin kale oo horeyna daawalka hore abaarihii ka horreeyay soo barakiciyeenu noloshoodaba daawalka horeba iska adkayd ee ayagana ku jiraan marka ka wargaaban arrimaha ka jiro abaaraha iyo kaamamka dadka soo buuxiyey waxaa kaloo ayagana la halmaalo oo la mid eh dadka magaalada gudaheeda ku soo barakacay oo dadkoodii ehelka ahaa oo culays ku soo kordhiyey oo ayagana ay hayaan host communities loo yaqaano oo dad aad iyo aad u fara badan waxaa kula yaab leh inay abaarta baardheere base meesha looga yimid oo ilaaba ay ka shishayso garbaarey iyo agaarkeeda iyo dhul ku dhow oo dadka ilaa baardheer usoo barcararayeen qolooyinkii ugu soo dhoweyda webiga biyaha soo gaarayna oo hadda webiga marxaladiisa ay biyihiisa meesha ay marayaan aad warka hayso marka axmedo waxaa weeye dadkan amuur adag baa haysatay amuurtii adkeydoo haysatay oo xoolihii oo dhaafay oo ka baxay oo nolol dambe oo iga dambaysa aysan jirin oona magaaladaana ka ahayn ayay barakacooda ilaa halkan la soo gaareen marka amuurtooduna waa hadda waad saad soo aragteen dadinka warbixin warbaahinta warka hayo innaguna de intaasoo jeer baan tagnay oon arrimo wax kasa samaynay markan waad aragteenoo culayskooda intuu dhan yahay iyo dadkooda farada intay leegtahay ee marxaladda haysto iyo dhimashada oo weliba usii dhaartay hadda inay jadeeca ka dilaaceen kaamamka ayaga ahaa marka intaad iga waraysatoodii weydiisay iyo warbixinta waa sida waa gartay ibraahim waxaan kaloo jecel inaan ku weydiiyo qoysaskan ilaa hadda gargaarka ay heleen ma la socon kara waa mid ku filan gargaar dadkan ilaahi subxaana wa tacaala basa la gaaro gacan rabbi subxaana wa tacaala ayaan wada sugaynaa gidigeen oo waad u jeedaayo haddada tambilihii ugu badnaayo abaarta baaban dhexbartamaha ka jabaaxaynaa haddayba laba bilood iyo msabil iyo bar ka dhinnayn kulaylka iyo heerkulka iyo siduu usii kulul yahay carriga waa amuur adag halkaa haddaad eegtid kalleefleen ahaan iyo hay-adaha waxaan u malaynayaa inaysan shirarkii la qabtay oo farada badnaa ay miradhal fara badan yeesheen siday u muuqato hay-adaha kale macal naftirkooda maxalliga oo degmada joogo iyo degmada dadkeedii ka shaqaynayoo joogay oo ehelka ahayo iyo muslimiinta ahayo tabarucaadka ku deeqayo ama raashin ha geeyeeno ama biyo ha geeyeene kaamamka waxbaa la gaarsiinaya kaleefleen ahaan inagu mashaariic iyo brograamyo fara badan baan ka qabannay caafimaadkoo kale hadda oo barnaamij socdo eh oo caafimaad balas eh oo wasaaradda ayaan isla wadnay iyo shaqada hadda si fiican uga socoto oo maalintii mise isbuucii laba iyo saddex jeer la taga kaamamka xawaale cadday iyo iftiinba hadday yihiin haddii laga soo tago kaamamka kale sida kaam xaaji cabdulaahi oo kale oan musqulo fara badan geynay iyo kaam qansaxle qansaxle oon ayagana aan musqulo fara badan ka qodnay amuurahaas iyo kaash iyo kaash iyo weli ay usii dheer tahay inaan wacyigelin ka wadno oo aanu filayaba xitaa raadiyaha inaan u marinay wacyigelin looga hortagayo jadeecada iyo cudurrada ka dhalan kara outbreega la yidhaahda sida koloreho kale marka dadkaasi hadda naftirkeeda weli warbixinadooda ayagu waan ku faajigannahay in aan weli sii gaarsiino kaash iyo waxyaalo kaloo marxalado fara badan oo dadkani baahidooda ugu yaraan yarayn karayso waa ku guda jirnaa insha allahu duulahi raad ugu dambeyn ibraahim dadkan mar haddaad aragteen barkacyaasha qaabkee ugu habboon ay ku laaban karaan qaabkee ugu habboon ay ugu laaban karaan deegaanadooda wallaahi axmed u walal waa mahadsan tahay waxaa weeye deegaamadu dadka abaar baan soo barakicisay deegaamadii ay ka yimaadeena weli abaartii way ka jirtaa hadda dad qiyaastii dadka waxay u badan yihiin xoolo dhaqata beeraley oo deegaamada ay ka soo barakaceen ama diisoor hoosteeda ha ahaato ama baardheere kuwan ku xeeranba ha ahaato waxay ka mid yihiin dadka xoolo dhaqata beeraleyda ay ugu badnaayeen beerahoodii oo adablaha ahaa oo ay beeran jireen oo masagada uga bixi jirtay oo galleyda uga bixi jirtay oo ku noolaan jireen labadii sanoo ugu dambaysay waxba kama soo bixin marxaladda ayada waxay sababtay xoolihii yarka ahaa ee calafka xoolaha ay siisan jireen ayagina inay ka baxeen dadkan uun laabashadooduun waxay ku xiran tahay sidaan filaayo inuu dhulkoodii ilaahay subxaana wa tacaala uu roob ku siiyo deegaankoodii ay yaqaaneen la tacaamulkiisa iyo cimiladiisa iyo galgalkiisana ilaahay roob ku siiyo bawn laabashadooda wakhtigaa roobka baa laga yaabaa waa mahadsan tahay cabdulqaadir maxamed oo ka mid ah ganacsatada degmada baardheere oo aan wax ka weydiinay saamaynta barakacayaasha ay ku yeesheen sarakaca ku yimid noocyada kala gedisan ee maciish deegaanka ayaa waxa uu ka warbixinayaa waxa sababta u ah cabdulqaadir maxamed oo ka mid ah ganacsatada degmada baardheere oo aan wax ka weydiinay saamaynta barakacayaasha ay ku yeesheen sarakaca ku yimid noocyada kala gedisan ee maciishada deegaanka iyo waxa sababta ay tahay ayaa waxa uu sharaxayaa duruufaha ka dhashay sicir bararka qiimaha cunnada ee magaalada baardheere raxmaan iraxiim walaalla wuuna saameeyey ganacsiga wuxuu ku xidhan yahay dhammaan tuulooyinkan hoos yimaada meeshaan ilaa gariley meeshaan ilaa buusaar meeshaan ilaa ceelcadde ceelguduud buraa dhulkaasoo dhan baa ku xidhan degmada oo u soo maaragta ganacsi doonto xoolaha la keeno oo la keeno degmada ayagoo ganacsiga iyo xooluhu way isku xidhan yihiin iyo dalagga beerahabo markaas waxaa sabab u ah inuu hoos u dhacdhaqaala magaaladii uu ku yimid abaaraha saamaynta kuleh oo muddada saddexda sano isaga daba noqnoqonayay ayaa keenay inuu dhaqaalihii magaalada hoos uu u dhaco waa tahay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay magaalada waxaa soo gaaray barakacayaal aad u tiro badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo siddeed kun oo qoys marka sicirka qiimaha magaalada wax sarakaco u eg miyaa laga dareemayaa haa barakacayaalkii owel nooga imaaday gurbaan xabiibayaal cadaadgeri ilaa kurmaan ilaa ufurow waxaa nooga sii daray barakacayaalkii kaloo haddana ayakana ka imaaday degmadii diinsoor waa laga dareemahayaa in magaaladii uu aad iyo aad iyo aad dad ka fara badan ilaa shan kun oo qof ay ku soo barakacday dhaqaalihii hoos buu u dhaca qof kasta waad ka dareemaysaa dhammaan goobaha ganacsiga gelin hore iyo gelin dambe dadka masaakiintaha oo barakacayaalkaha ayaa maaragtaa limadii tuuran taas ayaa kalliftay inuu ganacsigii uu hoos uu aado markaas waxaa waaye marba marka ka dambayso dhaqaalihii magaalada hoos buu sii aadayaa wax soo saarkii beeraha waa hooseeyaa ilaahay xoolihii waa naga tageen oo ilaa jubbooyinkay aadeen dhammaan dadkii ganacsatada ahaa magaalada muqdisho ka imaan jira way leexdeen ilaa jubbooyinkay aadeen waxaa la dhihi karaa in magaaladii aad iyo aad baa looga dareemaya iyo aad iyo aad baa axmedow looga dareemaya xolihii dhammaada ee dadkii baa dhimanaya wixii dhigla ou kacaa eudhib awoodaa
waxaa intaasi ku eg barnaamijkii toddobaadlaha ee aan ku eegaynay xaaladaha abaareed ee ka taagan gobolka iyo xaalada nololeed ay ku nool yihiin kumanaanka qoys ee ku barakaxay abaaraha ku nool magaalada baadheere soo gudbinta barnaamijkan oo ah mid toddobaadla ah halkaad kala socotaanna waa raadiyo markabley hirkiisa f m megahatis soo saarinta barnaamijkan waxaa gacan weyn ka geystay hay-adda samafalka hirda oo kaashanaysa hay-adda somaali humanitarian found oo marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaan s h f barnaamijkan oo rogaal celis ah ayaa idaacadda markabley waxaad ka dhagaysan doontaan maalinimada khamiista labada iyo barka duhurnimo haddii uu alla idmo sidoo kale ciddii uu seegay barnaamijkan waxay ka daalacan karaan barta aan ku leynaa internetka ee www radio markabley com iyo barta kale ee facebook aan ku leenahay radio markabley barnaamijkan ayaa intii uu soconayay waxaa idinla socodsiinaysa markaan idiin soo saaray anigoo ah axmed cumar saalixi dhanka farsamadana waaye yaxya cabdirasaaq soofe inta aan ku kulmayno barnaamij midkan la mid ah waxaanu kaga tegaynaa dhegaystayaasha aan jecelnaho sidaas iyo nabadgelyo
wargelin ilmaha iyo qoysaskoodu waxa ay kala lumaan wakhtiyada laqaxo ee dagaaladu ay dhacaan wakhtiyada musiibooyinka dabiiciga ahi ay dhacaan sida daadadka iyo baxa duufaanaha wakhtiyada sida degdega ah loo guuro xilliyadaas oo ilmuhu ay ku kala maqan yihiin goobaha waxbarashada goobaha ciyaaraha iyo xoola raaca ama mararka qaarkood ay carruurtu dibadda uga baxaan guryaha deetana ay horey u sii anbadaan hay-adda hirda waxa ay ku wargelinaysaa bulshada in goor walba laga warqabo carruurta ee aanan looga tagin meel halis ah haddii ay dhacdo in waalid uu waayo ilmihiisa ama ay ka anbadaan hala soo xidhiiro hay-adda hirda waxa ay diyaar u tahay in ay la goobto sidoo kale haddii aad heshid ama aragtid ilmo ama canug anbad ah ama habow ah fadlan la xidhiir shaqaalaha hirda oo ku sugan degmo walba oo ka tirsan gobolkani gado soo gudbinta fariintan wacyigelinta ee bulshada ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda maxalliga ah fadlan la xiriir shaqaalaha hirda iyo hay-adda somali humanitarian fund oo marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano s h f waxaan idiin baahiyey islamarkaana idiin soo tebiyey idaacadda markabley ee degmada baardheere hirkeeda f m siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed megahatis